ismaaciil waad mahadsan tahay aada baan kuu salaamaya walaal adiga iyo bahda v o eba waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysa walaal waxaad ka warqabtaa in dowladda soomaaliyeed muddoba garwadeen ka ahayd barnaamij ballaadhan oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo barnaamij muddo soo socday buu ahaa dadaalo badanna loo galay runtii sidii uu u guuleysan lahaa geedigaasi waxaan hadda ku dhownahay gebagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha december lixdeeda in go-aanka kama dambaysta laga gaadho waxaanan ku rajo weynahay idam allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo si aanu fursad uga helo inaynu dunidala si fiican oo toosa ula macaamilno waan garta wasiir n bal haddaad siira dul taagtid heshiiskan aada la gasheen dowladda ruushku muxuu yahay bal haddaad arrintaa faahfaahin naga siisid waad mahadsan tahay walaal dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka dayncafiska ayaa waxa aanu usoo kicintinay dalka ruushka ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus inagu lahaa weliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga baris baris club loo yaqaano oo sagaal dowladood oo hore ay hore inooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa inaga cafiyeysa maxaan ku idhaahdaa deyntaas marka maanta waxa aanu runtii soo gabagabeynay oo gallay isafgarad taariikhiya iyo heshiis runtii guul weyn usoo hooyey dadaaladeenna aynu ugu jirno dayncafiska laba heshiis baanu gallay heshiis waafaqsan hanaanka naadiga baris club oo laynagaga cafiyey lacag dhan lix boqol iyo afar iyo siddeetan milyan iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda ruushku ay bangiga dhexe ee soomaaliya dhigatay kun sagaal boqol koob iyo lixdankii oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha oo qadarkiisu isna dhan yahay toddoba dhibic shan milyan oo iyadana is-afgarad laga gaadhay baa jira marka labada heshiis oo runtii saldhig weyn oo ah geedigeena dhammaystirka dayncafiska ayaa maanta noo soo gabagaboobay si guula noogu soo dhammaaday waxaanay runtii noo dhoweynayaan inaan ku guuleysano dadaalka loogu jiro dhammaystirka dayncafiska marka labada heshiis baan galnay waa maalin runtii aada u weyn bay ahayd waxaanan uga mahad celinaya cid kasta oo qeyb runtii dadaalada ka mid ahayd maadaamaad heshiis la gaadheen dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadiga baris naadigaasoo deynta ugu badan ku lahaa soomaaliya halkan xaggee baa looga dhaqaaqaya hadda waxaa noo haray oo runtii diiradda saareyna dalalka loo yaqaano nan baris kilaabka ama dalalka aan baris kilaabka ka tirsanayn iyaguna deymaha inagu leh oo inta badan u badan dalalka carabta iyo sanduuqyadooda horumarinta si aynu u dhammaystirno inta ka dhiman deynta laynagu leeyahay in laynaga cafiyo marka xaggaasaan hadda diiradda saari doona haddii alla yidhaahdo waxaana ku rajo weynahay insha allahu in geedigeenaasi guuleysto aada iyo aad waad umahadsan tahay